Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen in ka badan sagaal boqol iyo sideetan arday oo baratay xirfadaha farsamada gacanta sida cunno karinta, xiilan-saarka, qurxinta dumarka, iyo harqaanka isla markaana ka aflaxday xarunta farsamada gacanta ee Yoolsan. Munaasabada lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka xarunta Yoolsan, Bahda Waxbarashada, waalidiin, macalimiin, dhalinyaro iyo qeybaha kale ee bulshada. Gudoomiyaha xarunta farsamada gacanta Yoolsan ee magaalada Hargeysa Mudane Cabdifitaax Saciid Maxamed ayaa ka warbixiyay heerarka ay soo mareen ardayda iyo waxyaabihii ay barteen.
waxaanu aasaasnay kuliyadda Yoolsan Skills labadii kun iyo laba iyo labaatankii waxaanu hadda jirnaa afar sano sidoo kale waxaanu soo saarnay arday tiradoodu gaarayso saddex kun iyo sagaal boqol oo arday intii aanu jirnay koorsooyinka kuliyadda ay bixiso waxaa ka mid ah sidaa uu inoo sheegay saxafigii hore maadada maykabka iyo xidhnaha decorationka iyo maadada dawaarka iyo sidoo kale tibadhiska kuliyadda yoolsan skills ee looma aasaasin keliya in lagu shaqaysto balse waxaan u aasaasnay in ay badbaadiso in ay badbaadiso dhalinyarta kala gedisan ee wiilal iyo hablaba leh kuwaasi oo u boqoola wadamada aanu jaarka nahay ee barwaaqa sooranka lagu sheego balse waxaanay xasuusnayn oo aanay ku boorisanayn inuu dalkoodan yahay dalka hodanka ah ee dunidoo dhani ay iskugu iman doonto sanadada soo socda insha allah kolley intii aanu jirnay wiilashu bay nagu yaraayeen oo waxaa aada u badan haweenka aanu soo saarayno kuwaasi oo ka muuqda meelaha kala gedisan iyo goobaha shaqooyinka ee la isugu yimaado ee farsamooyinka gacanta Qaar ka mid ah martiraftii kasoo qayb gashay munaasabada ayaa bogaadiyay xarunta farsamada gacanta ee Yoolsan.
waxaanu leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo dhammaan ardayda qalin bedelanaysa ee diyaariya xirfadaha kala duwan ee ka dhammaystay macadkii maantaynu joogno ee muujiyey adkaysiga dadaalka iyo fahamka qiimaha ay xirfaduhu leeyihiin waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo marka labaad waxaan hambalyaynayaa waalidiinta oo iyaguna garabgal u muujiyey sidii ardaydani ay u gaarhi lahaayeen yoolkii hadafkii iyo himilooyinkii ay lahaayeen oo inay maanta noqdaan qalinjibiyaasha quruxda badan waalidiintana waxaan leeyahay hambalyo waxaad gudateen waajib dowladnimo iyo waajibkii waalidnimo mar saddexaad waxaan hambalyaynayaa macallimiinta maamulka iyo halwadeennada macadkan ama iskuulkan xirfadaha lagu bartay yoolsan oo runtaan markhaati ka ahay muddadii aan idii ahaa adeegihiinna inay dadaal badan wadaan dhallinyarta ay gaadhsiinayaan inay u abuuraan xirfado inay siiyaan aqoon ay ku shaqo tegi karaan waxaan leeyahay walaaladay iyaguna hambalyo waad dadaasheen waad ka soo baxdeen kaalintii iyo mas-uuliyaddii isaaqay Dufcadan waa dufcadii afraad ee ka aflaxda xarunta farsamada gacanta Yoolsan ee magaalada Hargeysa. Tani markii la aasaasay